bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka ugu waaweyna waxaa ka mid ah maxaabiist soomaaliyeed oo ku xidhan xabsi ku yaala waddanka cumaan oo dowladda soomaaliya ugu baaqay inay ka shaqayso sidii xabsiyadaasi looga sii dayn lahaa horjoogo ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab uu isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku sugan gobolka gedo maamulka gobolka shabeellaha hoose oo digniin u diray dad la sheegay inay dhulboob ku haayaan dhulka danta guud ee ku yaala deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo kulan kula yeeshay magaalada dooxa ee dalka qatar taliyaha xabsiga waddankaas iyo sidoo kale ciidamada booliiska ee gobolka hiiraan oo shacabka gobolkaas ugu baaqay inay kala shaqeeyaan sugidda ammaanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan khayaarta hawada naga dhegaysataa idiilkiinba meel weliba aad joogtaan waa subaxnimo khamiisa taariikhdu ay ku beegantaha kowda bisha maaj sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban kusoo dhowaada warkii oo fidsan oo aan idiin soo jeediya anigoo ah maxamed kaafi maxaabiist soomaaliyeed oo ku xidhan xabsiga ku yaala waddanka cumaan ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay ka shaqeeyeyso sidii loo sii dayn lahaa ama looga sii dayn lahaa xabsiyada ay haatan ay ku xidhan yihiin maxaabiistan oo ku eedeysan falal burcadbadeednimo ayaa waxay sheegeen inay dhibaatooyin kala duwan ay ku heysato xabsiga ay ku xidhan yihiin mid ka mid a maxaabiista ku xidhan xabsiyada ku yaala waddanka cumaan oo la soo xiriiray rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waryahayaga maxamed cali axmed rooraaye oo wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ka cabanayaan
axmed siteen maxamed baa la yidhahdaa ma garatay haye halkee baa ku sugan tahay walaalo waxaan ku suganahay cumaan xabsi cumaana baan ku suganahay markaan warbixinteeda guud ahaan ku siiyo meeshani waa meel aad u dhibaato badan dadka meeshan ku xiran oo maxaabiista ama ajnabiga ana annagu soomaali ahaan waanu u hoosaynaa dadka kale dowladahoodu bay way wareejiyaan itifaaqiyaday dowladda la galaan way u yimaadaan yacni waxa weeye xataa booqashadooda tiro badan oo safaaradahooda iyo dadkooda ka warhayo qofka ugu badan meeshan wuxuu ku xiraadaa sanad labo sababtoo waa jeel aada u xun oo dadka meeshan jooga waa mid aada u naxariis daran oo kan yahuuddu aada uga fiicaya annagana hadda tobankii sana meesha noogu dhammaaday waxaa marka rabaa bal inaan warbixintayada gaarsiino guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan waxaan rabnaa inaan gaarsiino xukuumadda soomaaliyeed laga yimaado dowladdii shariifka kii xasan sheekh maxamuud tan hadda taagan ilaa cabdullaahi yuusuf xabsigan aan ku jiray nin walbana wuxuu nalaa bal tiradiina ii sheegay iyo inta aad meesha ku xiran marka waxa weeye wasiir kastoo aan wacno naguma yacni jawaabnama naguma soo celiyo wuxuu naga qaadaa tirada iyo cadadka aanu nahay ka imow dowladdii cabdullaahi yuusuf ilaa iyo hadda laga joogo yacni shariifkii xasan sheekh maxamuud mid kasta waanu dhawaaqaynay toban sana meesha noogu dhammaaday jeelka gudihiisa wax ku dhimatay dad ugu yaraan ka badan saddex marka niyow dadkaasi yacni dowladdan soomaaliya ama dadka soomaalida sideexsan sideedaba banaanba meesha wax qiimaha kama leh xuduudaha waxaa loogu laayaa si xaqdhaafa talaagadaha maydka lama aaso inta badan dhowr iyo labaatan qof oo mayd oo xuduudaha lagu dilay iyo kuwii annagana laka dilay oo sida qaabka daran loo dilay xataa jeelka dhexdiisa waana laku laayay yaa dilaya marka yaa dilaya ya waxaa dilaya askarta sababtu maxay tahay sababtu de macnaha cidna la xisaabtamayso yani cid la xisaabtamaysa iyo cid wax weydiinaysa midnatoonna ma jirto xayawaanka xoolaha daaqaya iyaga waxba uma kala sukeeyaan ma fahantay marka waxaan u baahannahay inaanu gaarsiino macnaha codkayaga guud ahaan dadka soomaaliyeed culimaa udiinka gaar ahaan
waa tahay kuwaas kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada ku yaala waddanka cumaan oo u warramaya waryahayga maxamed cali axmed rooraaye horjoogo ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka gado cumar ciindiruus axmed ayaa warkan gada ka soo diray saraakiisha ciidamada guutada tobnaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka godow ayaa soo bandhigay horjoogahan ka tirsanaa kooxda maleeshiyaadka al-shabaab oo isu soo dhibay ciidamada xoogga dalka ee gobolka godow kadib markii uu adkaysan waayey dhibaatooyinka maleeshiyaadka al-shabaab ibraahim xasan cabdiraxmaan waxauu warbaahinta u sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii ku salaysnaa gumaadka ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab iyadoona qiray in al-shabaab gabalkood sii dhacay islamarkaanu dagaalka dhankiisa ka geli doono
magacay ibraahim xasan cabdiraxmaan waay waxaan ka imaaday kol hore waxaan ka imaaday ceelcadda Ha. waxaan dareemay wax badanaan dareemay waxaan dareemay waxaa waaye horta waxaa waaye dhanka oo oo waxaan ka dareemay hor dhanka dhaqaala xaggeedu ah
adigu dhaqaalaama dareen Ah.
abaanduulaha guutada tobnaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gadow gaashaan la dhexe cusmaan sheekh abdi qorax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in horjoogahan uu ka howlgeli jiray deegaanada gobolka gadow gaar ahaan deegaanka celcadde xukumayay oo asaaka wixii ka sokeeyo o dhan xitaa ka xukumay dhankaas iyo horey soo kala dhiibay isbuuc hadda hore oo soo dhaafnay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan is leenahay cadowga waa kullaadeen gacan culusna waa la saaray ee dhibaato si kale u timidna way haysaa iyaga laftirkooda xagga hawadana waa lagala diriray Een, in waxaan filahayaa insha allahu tacaala xilli dhowna nabadgelyo soomaaliya oo dhan ay ku noolaan doonta intooda kaleo dhiman ay soo wada dhiibi doonaan dhanka kale waxaa galankii dambe ee shalay duqeyn dhanka cirka loogu geystay askar iyo saraakiil ka tirsan kooxda maleeshiyaadka al-shabaab inta u dhexaysa deegaanka faafxadhoon iyo sidoo kale deegaanka daarusalaam ee isla gobolka gadow oo xilligaas ay qorsheynayeen in inay dhibaatooyin u geystaan shacabka soomaaliyeed ee waxba galabsan cumar cidruus axmed warbaahinta qaranka baardheere
maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa digniin u diray dad la sheegay inay boob ku hayaan dhulka danta guud ee ku yaala deegaanka jaziira ee duleedka magaalada muqdisho waryahayaga cali axmed sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax oo u waramayay raadiyo muqdisho waxa uu ka digay dhulalka laga iibsanayo iyo kuwa laga boobayo deegaanka jasiira ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho kaas oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha waxa uu tilmaamay in dadkaas dhulka iibsanaya looga digayo inaysan ku kudsoomin dhulalkaasi sida sharci darrada ah waraaqado been abuur ah looga iibinayo waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose in deegaanka jasiira ee xeebta ku yaala dhulka dadka si sharci darraha looga iibinayo iyadoo loo soo qaadanayo warqado aysan gebi ahaanba waxba ka jirin waxaan rabaa horta halkaan inaan dhaaq ugu diro ee, si guud ahaan ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool hawaaxiga ee, ee, deegaanka jaziira ee degmada afgooye iyo ganacsatada kale ee soomaaliyeed inaan lagu qaldin dhulka ay dowladda leedahay ee, sharciyadana ay dowladda u leedahay inay bixiso Een, weligiisabana la ilaalin jiray xilligii dowladii dhexe een, ee, ee, dowladii hore dowladii siyaad bare iyo dowladihii ka horeeyey ba loo diiday in la degaameeyo oo deegaanada laga ilaalin jiray ee, danta guud loo isticmaali jiray Een, inaan lagu qaldin shacabka soomaaliyeed in dad shaksiyaad ah oo magaca shirkad samaystay ama een, siyaabo kale dukumentiyo been abuur ah inta u hagaagsaday dhulalkaas inaan shacabka lagu qalbin oo dowladda ee, koonfur galbeed een, ee aan aniga mas-uul ku ahay ee, gobolka shabeellahaas mas-uulka uga ahayna aanan anaga warba u haynin arrimaha hadda ka socda ee, sida sharci darada dhulalka loogu kala gadanayo midna si guud ahaanaba loo boogayo ee ka socda nawaaxiga jaziira
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxaa kaloo uu sheegay in maamulka degmada degmada amase deegaanka jasiira ee degmada afgooye iyo hay-adaha amniga uu farayo inay tallaabo ka qaadaan kuwa sida sharci darrada dhulka dadka uga iibinaya si loo hor keeno ee, sharciga iyadoo tallaabo laga qaadayo dadkaas
Een, runtii dadkaas annaga waan la xiriirnay xiriiro ayaan la sameynay waxaan la hadalnay oo kale een, een, maamulka nawaaxiga ka howlgala iyo ciidamada amniga haddana waa si guud ahaana ayaan shacabkii soomaaliyeed ula hadlaynaa shirkadaha sida ee, been abuurka ah u sheeganaya lahaanshaha dhulka nawaaxiga jasiiro ku yaala ee, shirkado saxda maahan dhulkana cid ka gaday hal yaraatee oo oo oo runtii u xalaalay ma jirto shacabka soomaaliyeed inaanan lagu qaldin waa midaan hadda warbaahinta aan ka sheegayno tallaabada kale la qaadi doonana way xigi doontaa haddii alla
dhanka kale gudoomiyuhu waxa uu tilmaamay inay dadkani siyaabo sharci daraha dhulka dadka soomaaliyeed uga iibinayaan uunan yahay dhulkii danta guud ee dowladii hore ee soomaaliya ee madaxweyne maxamed siyaab barre allaha u naxariistay uu dad kale ka qaaday iyo isagoo ugu bedelayay dhul kale si looga dhiso goobo dadka soomaaliyeed anfaca
waa mahadsantaha cali axmed sheekh taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa magaalada dooxa ee dalka qatar kula kulmay taliyaha xabsiga waddankaasi qatar waryahayaga maxamed cali cumar juba ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed saraya guud bashiir maxamed jaamac iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa la kulmay taliyaha xabsiyada dowladda qatar maxamed sacuud al cutaymi iyo saraakiil kale labada taliye ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dowladood iyo sidii dowladda qatar ay ugu qayb qaadan lahaayeen dubudhiska xabsiyada dalka iyo horumarintooda qalabeynta ciidanka asluubta soomaaliyeed dib u dayactirka xarumaha agoonta dalka iyo arrimo kale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed saraya guud bashiir maxamed jaamac iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa la filayaa inta ay ku sugan yihiin dalka qatar inay la kulmi doonaan madaxda dalkaasi iyagoona booqan doona xabsiyada waaweyn
taliyaha ciidanka waa taliska ciidanka booliiska ee gobolka hiiraan ayaa waxay ugu baaqeen shacabka ku nool gobolkaasi hiiraan in ay gacan ka siiyaan ciidamada ammaanka sugidda ammaanka iyadoo howlgallo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab sidoo kale lagu xoojinaya ammaanka ciidanka booliiska muddooyinka ugu dambeeyay ay ka wadayeen qaybo ka tirsan gobolka hiiraan waryahayga cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliyaha ciidanka booliiska gobolka hiiraan isaaq cali cabdulle oo waraysi gaara siiyey warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay sameynayaan howlgallo ammaanka lagu sugayo islamarkaana looga baahaya shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada si looga adkaado kooxaha argixisada ee duulaanka ku ah nabadda iyo deganaanshaha ka jirta gobolka sidoo kale waxa uu sheegay in ay sii wada doonaan howlgallada ilaa laga ciribtirayo meelaha ay kaga sugan yihiin haraadigooda kooxda argixisada ee al-shabaab ciidamada ammaanka keligood wax ma qaban karaan haddaysan dadkooda la shaqeyn ciidanka amaankana meel kaleba kaga imaanin waa dadka deegaanka waaye marka waalaha ree hiiraan dhammaantood waxaan leenahay ciidamada ammaanka la shaqeeya ciidanka booliiska la shaqeeya warbixinaa soo siiya nabaddiidka waxay ku dhuumanayaan ama ay ku jiraan waa guryihiini waa dadka dhexdiisa ayay ayaa saacad walba ogaan karo marka waxaan leeyahay sida hadda nooga shaqeeyeen si ka wanaagsan inay nooga shaqeeyaan ilaahay baan ka rajaynayna ayana ka rajaynayna insha allah marka saacadaha soo socdana insha allah tacaala waxaan rajaynaya inaad maqli doontaan hawlgagalo kale oo xaafado kale laga sameeyey markan waxaan filayaa in aanay ku dhex dhuuman doonin haraadiga al-shabaab dadka shacabka dhexdiisa in isku dhex dhuuman doonin oo aysan dhibaateyn doonin shacabka soomaaliyeed marban aysan dib dambe dhibaateyn doonin oo ayaga la beegsan doono lasoo qaqaban doono sharcigana la horkami doono insha allah tacaala magaalada gudaheeda wax laga qabsato ma jira laakiin eedaha waxay ka shaqeeyaan deegaano ballaaran oo gobolka hiiraan ka mid ah deegaanadaas way jiraan dad hadda ka hor ay ka qabsadeen laakiin magaalada gudaheeda waxa hadda dhacdooyin way ka dhacdaan jirada way dhici karaan soomaaliya meel kastay ka dhacaan adduunyada ka dhacaan laakiin inta badan waa kawaa ka hortagnaa ama waan soo qabanaa cid alla ciddii taldambiyeed geysatay oo gobolka hiiraan ka geysatay shalay ayay ahayd kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qabtay gudaha magaalada beledweyn kaasoo lagu doonayey in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ee aan waxba galabsan iyadoo ciidamada ammaanka ay ku guulaysteen gaarigaas shalay in la qabto islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey howlgal ka wadeen gobolka hiiraan
warkii oo dhegeystayaal subaxnimadan aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naginta dhegeystayaasha warkeena isago waxay dib kaga daalacan karaan boggaan internet ku leenahay ee radio muqdisho dot net